dhegaystayaal waxaan goordhow qadka telefoonka aan kula xiriirnay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane madoobe nuunow maxamed mudane madaxweyne marka hore kusoo dhowaaw warbaahinta soomaaliyeed isha baydhaba daafeed iyo baydhaba media bal waxaad aad inooga warantaa safarkaaga amba socdaalkaaga maanta amba dib u laabashadaada aad ku laabatay magaalada baydhabo
aad iyo aad ayaad umahadsantihiin aad umahadsantihiin bismillahi raxmaan raxiim marka u horeysa saad la socotaan soddon casho iyo deeraad ayaa waxaan ku maqlaa magaalada muqdisho aniga iyo wafdi aan hogaaminayo waxaan u tagnayna waxay ahayd inaan wadahadal la yeelano dowladda federaalka soomaaliya waxaan wadahadalkii si toosa aan u gudagalnay bisha soo dhaafnay sagaalkeeda runtii waxa weeye waxaan fadhi la yeelanay golaha wasiirada guddi gaar ah ayuu soo saaray ra-iisul wasaaraha oo ka kooban ilaa toban wasiir annaga waxaan saaray toddoba wasiir iyo madaxweyne ku-xigeenka uu asoo hogaaminayo saddex maalmood ayaa u socday wadahadal wax badan runtii ayay soo dhaweeyeen oo aad bay maaragtay u dadaaleen waxyaaba farsamo ayaa u haray mas-uuliyaddii waxay kusoo wareejiyeen oladii xukuumadda ra-iisul wasaaraha guddigeenana anay igu soo wareejiyeen farsamadii aniga ra-isul wasaaraha ayaa haddana wadahadal noo furnay ilaa laba maalmood aan wada hadlaynay haddana waxaa lagu soo biiray madaxweyne ku-xigeenkayga iyo wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka soomaaliya afarteena ayaa haddana si ambaqaadnay wadahadalkii maalmahaasi wadne baadiinaynay runtii waxa weeye markii dambe haddana meel bay istaagtay baxasho waa socon weysay waxaa la wareegay mas-uuliyaddii guddoomiya baarlamaanka oo soo dhexgalay oo maaragtay uu badbaadiyey maaragtay wadahadalkii isaga iyo maaragtay waxaa haddana isla falgalay ra-iisul wasaare ra-isul wasaarihii kadib talooyin badan buu soo jeeday guddoomiyaha oo dhexdhexaadin ah talooyinkii runtii aad bay u wanaagsanaayeen annaga waqdigeena inta badan waa soo dhaweynay marka laga reebo meelo yaryar oo xagga farsamada ah wasaaraheenna runtii inta badan waa soo dhaweeyey asna laakiin waxyaabuhu ka diidiiday baa jiray arrintii ayada heerkaas markay marayso waxaa markii dambe la wareegay mas-uuliyaddii madaxweynaha jamhuuriyadda xasan sheekh maxamuud ayaa la wareegay arrintii asay gaartay kadib madaxweynihii iyo gudoomiya baarlamaanka ra-iisul wasaarihii ku-xigeenkiisa aniga iyo ku-xigeenkayga iyo golaha wasiirada iyo odayaashii dhaqanka koonfur galbeed soomaaliya qeyb ka mid ah oo xamar joogay intaasaa shir isugu tagnay arrintii baa la falanqeeyey aaraab baan isdhaafsaday kadib hawshii waxaan maaragtay hadda aan ugu soo tagay aniga madaxweynaha iyo odayaashii dhaqanka iyo wafdigii aniga meesha ila joogay oo hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka iyo afar wasiir iyo la taliyahayga arrimaha amniga soo tagay ayaga hadda hawshii wadahadalkii ayaa wada runtiina waxa weeye waxyaabaha laga hadlaayo waxaa ka mid ah in dowladda federaalka iyo dowlad goboleed koonfur galbeed ay ka wada hadlaan iskala kaashadaan iskuna afgartaan arrimaha amniga sugidda amniga arrimaha maaragtay dhaqaalaha arrimaha maamulada goboladan maaragtay koonfur galbeed isku yidhaahdo iyo howlaha bani aadamnimada maaragtay wadanka waa la socotaan dhibaatooyin badan baa ka jira oo xagga maaragtay bani-aadinimada saameyn weyn ku leh oo nolosha taabanayo amniga taabanayo maaragtay baa ka jira marka arrimahaas in aan ka wada hadalna ay ahayd runtii inta badan aan su afgaranay hase yeeshee waxyaabaha caqabada ah meesha ku jiray waxaa ka mid ah hal qodoba ugu muhiimsan qodobkaas wuxuu ahaa heshiiskii horey dowladda u gashay oo ay la gashay maamulkan kumeelgaarka ah oo la magacbaxay jubba kaasaa maaragtay oo muddadiisana ay kaarsan tahay sanad ayaa la yiri seeda maaragtay seen yeeli karaa idinkana lix gobol aad dhisateen in heshiiskaasna waa jiray marka annaga hawshayna mowqifkeena waa caddaynay waxaan nidhi markii heshiiskaas la gelayay gubashii weyntii leybaydhabo oo looga tashanayo ayaha ummadaas lixda gobol bedel dowladda ayadoo og tahay gubashaas bay gashay heshiiska kadibna uma suurtagelin mana awoodin in shacbigu ay ku qanciso wixii ay la gashay gruubkaas ma dhicin haddana maanta waxay rabtaa inay difaacdo taas marka waxaan u aragnay arrin suurtagal aan ahayn ayaan u aragnay annaga waxaan qab aaminsanahay in maamulkaas uu hoos tagayo dowlad koonfur galbeed soomaaliya muddadiisii burbuleen maa saddex waxaa ka harsan waa sanad haddana waxaan maaragtay ogolaanay inaan la fadhiisano oon maaragtay aan ku qancino inuu maamulka oo maaragtay uu kusoo biiro marka oo maaragtay ummaddan ma kala go'i karo dhulkana ma kala go'i karo waa dad daba dhashay walaalo ah daris wadaag ah oo sadiyo siida ah maxaa la yidhahda dhulkana waa dhul maaragtay ummadda oo dhan ka dhexeeya marka dhul sidaba u kala go'i kara ma aha dad sida u kala maarmaaya ma ahan waxayba ku jirtaa runtii soomaalinimada ayaa ayay ku jirtaa waad og tahay shanta beelood ee soomaaliya baa wadadega goboledaas lixda ah marka saa daraaddeed si walaaltinimaday u jirto midnimaday u jirto waa tahay madaxweyne waxun u jirto ay darteeda ah maaragtay ayaa annaga ugu dheganahay arrintaas ayada ah dowladda iyo intii kale aan la kulanay oo beesha caalamka iyo wakiilka qaramada midoobe naaxweya guud qaramada midoobay naftiisii oo intaba runtii waxa weeye aad baan ugu dhaadhicinay fasiraad dheer baan ka siinay wax badanna runtii waan isla fahnay marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa maalaha maalmaha soo socdo in maaragtay dowladda dhexe iyo dowlad goboleedkii oo isfahnay ay isla jaan qaadi doonaan oo ummadaanay samaka bixin doonaan dowladda ayada lafteedii waxay u baahan tahay in la samaka bixiyo wax badan baa jira oo maaragtay u baahan in la tiiriyo marka halkaasaan kasii wadnaa annaga hawshii waa tahay waa tahay waa tahay waa tahay madaxweyne waa ku fahanay markaan kasoo gudubno qodobkaad inoo sheegtay oo muranka yar dhaliyay oo jubba waxaa inagu maqaal ah inuu jiro qodobo kale oo laba ah aad isku qabateen xukuumadda wadahadalkuna intaan keenay inuu intaan sii gaaro bil uu wadahadalkiina gaaro qodobadaas oo kale ah in dowlad goboleed aysan ahayn koonfur galbeed laakiin ay tahay maamul goboleed iyo inuu yahay maamul goboleed weliba kumeel gaar ah arrimaha maxaa inoogu sheegi kartaa madaxweyne
runtii waxa weeye ma jirin ma jirin qodob dhacaya ma jirin in maaragtay maamul goboleedka meel gaar ah loo aqoonsado koonfur galbeed qodobkaas meesha kuma jirin inta jeer oo qoraallada aan maaragtay aan isha sameynayna erey noocaasa ma soo gelin halkaas isaga ah waa dowlad goboleed fikir waa jiray oo ah hadda golaha baarlamaanka in maaragtay waa ajendo horyaallo oo dhigaayo in maaragtay dalka maam maamulada ka jira dhammaan dawladda ay u aqoonsa baarlamaanka ajenda hadda horyaalo oo dhigayo in lasoo saarayo anta state dalkan uu noqon karo xuduudahoodii iyo isleedkoodii marka waxaa intii baarlamaanka uu soo saarayo go-aankiisii oo uu ka dhisayo komishino madax bannaan dowladda waxay u aqoonsan tahay maamulada jira dhammaan maamul goboleedya ayay u aqoonsan tahay waa fikir caam ah oo dowladdu ay u aqoonsan tahay wax maamulada ka dhisan dalka dhammaan ugu yeerayso maamul maamul goboleed sidaas daraaddeed ayagana waxay soo jeediyeen inaan qaadano fikirkaas isaga oo ah mid caam ah marka taas marka lasoo gaarinba markii maaragtay waxyaabaha qaar aada u heshiyo unbaa taas loo gudbi karaa wax saas u weyn ma ahayn taas culays uma aragno laakiin annaga dastuurka dowlad goboleeda ayaa ku yaala taas unbaana annaga agteen maaragtay kii shacbu maaragtay ansixiyey baa sharci noo ah hase yeeshee wixii qaranka oo dhan saameyn ku yeelanayo annagana wuna saameynaya waqtigeedii ha gaarto calaa iyo xaal waxaan idin caddaynayaa maalintii aan tagnay xamar oo shacbiga reer xamar banaadir oo inagu soo dhaweeyeen si karaama leh oo sharaf leh oo aeroboortka oo dhan waxaa maaragtay wada oo oon maaragtay oo saameeyey calankeeni midabka quruxda badan leh oo gabdhaha iyo wiilasha iyo maaragtay shaqaalihii dowladda iyo ciidanadii oo dhan wada lubaya ayaa maaragtay naga kusoo dhaweeyey waxaa nala ku qaaday waxa weeye baabuurtii dowladda oo ah baabuurta aan waxbadda kareenin baa maaragtay aan ku qaaday hotel five star aan nala dejiyey shirarka aan ka qayb galayno oo saacad kastaba aan aadayno waxaa dowladda noo soo diraysay baabuurtoodii noocaas ahaa oo ilaa aan kasoo tagno runtii si sharaf leh oo miisaan leh oo protocol leh ayaa nala soo dhaweeyey tan marka keliya oo hadda meesha taalla waxa weeye annaga iyo maaragtay khaasatan ra-iisul wasaaraha oo wadahadalkeena aada u dheeraaday waxyaab badan aan ku heshiinay laakiin farsamay wax ka dhiman yihiin oo noogaa aana ka dareenay runtii xaqisho badan inay ku jirto laakiin un maaragtay wax un keligiisu yahay oo xukuumadda la qabin oo baarlamaankii la qabin oo maaragtay madaxtooyadii la qabin bay ahayd marka insha allahu wata tacaala madaxweyne een, annaga waxaa marka madaxweyne wa waan garanay Ah.
wa wa wa waa is waan tallaabo tallaabo unbaan idinla soconnay intaad ku sugnaadeen magaalada muqdisho haddii su-aal kale aan ku weydiiyo madaxweyne casuumadiina muqdisho een, dabcan een, ma kama mid ahayn in garab kale amba een, koonfur galbeed idinla sheeganaya in yacni wadahadal uu idiin dhex maraahi amba intaad joogtiin muqdisho iyaguna dushiin laga- laga laga keenaahi waxaan la soconnaa in een, ra-iisul wasaaruhu uu yacni diyaarad u diray een, een, nimankii isku magacaabay magaalada baydhabo oo uu ugu horeeyo madeer arrimaha idinku sidee sidee idiin saamaysay
Ee, runtii waxa weeye annaga dhabta markaan aan kuu sheegno annaga waan isku kalsoon nahay shacabkeenna ayaa dhistay dowladda tan een, koonfur galbeed een, dadka oo dhan baa ah ciidda ayaa ah dhirta ah koonfur galbeed een, ah, wax ilaahay korka keenay oo ummadana ajiibtay waaye een, ah, igow halgan kastaba cadow buu leeyahay dad badanoo maaragtay ummadda jillaafaynayana way jiraan mar weliba dadbanimo doonkii ilaa maanta ayay jireen haddana way jiraan wayna jiri doonaan laakiin ummaddaana waa horumartay waxa weeye buug madow baa lagu qori doonaa taariikhdana way la xisaabtami doontaa shaksiyaadka dallaafaynayo shacbigan magacyadoodana way qoran yihiin waa la ogyahay dhinaca kale dowladda ma dhihi karo wasaaraha keenay dadkaas runtii waxa weeye shaksiyaad bay ahaayeen wuu keenay meel uu geeyana layahay sababtoo ah isaga shacab uma noqon karo isaga dal uma noqon karo marka wuxuuna ku talagalay waxa weeye si danahiisa gaarka uu gaaro in ummadan dhibaato u abuuro oo maaragtay un dhib ka dhexdhaliyo laakiin sida aan la socdo dad badan oo shaksiyaad oo maaragtay ku jiro nimanka ayaga ah aada u dheer tahay oo wada xiriirayna mar waliba ayaa jira oo aan ka qaadanaynin waxyaabaha qaar dhinaca kale arrintaas ayadaa markii la arkay mowqifka ra-isul wasaaraha shirqooladiisii la dareemay ummadda oo dhan wada dareentay laisu sheegay arrintii waxaa soo dhexgalay odayaashii dhaqanka khaasatan qowmiyada digli mirfle baa soo galay ayagii baa codsaday oo ka codsaday guddoomiye baarlamaanka madaxweynihii iyo annagaba waxay yidhaahdeen arrinta annagaan gelayna annagaan dhamaynayna annagaana dadka wax u ah annagaa naloo daayo waxaan u malaynayaa in sidaas lagu heshiyey oo maanta odayaashii loo daayay oo odayaashii dhaqanka oo maaragtay jireenka ahaa oo la yaqiinay oo qarankan maaragtay dhidibada u aasay qaranka soomaaliyeed sidaas cilmiga dowlad goboleedkan dhidibada u aasay ayagaas baa maaragtay yidhaahdeen annagaa xalinayna waxay dhexdeena ah ayagaasaa ku jira arrintaas ma aha arrin heer qaran ah arrintaas ma aha arrin heer caalami ah waa arrin qowmiyadeed qowmiyadda digila nafley khaas u tahay marka odayaashii dhaqankaana hadda gacanta ku haya ayagaana gacanta kula jira marka sidaas ay kaga wareegtay gacanta ra-iisul wasaaraha saasay kaga wareegtay marka wax saas weyn ma aha wax dhexdeena ah inaan dhamaysanana waan rabnaa marka dadka walaalaan nahay waana isu tanaasulayna runtii warbixinada aan ka helaynay intaan xamar joognayna ma aheen kuwa kuwa xun ma aheen runtii waxay ahaayeen kuwa aada u diracsan oo maaragtay ogol in la wada hadlo ogol in laisu tanaasulo bay ahaayeen marka taas wax annaga calooshi qalbigiisa unbuuna tusayo in ummadan dhibaatay inuu rabo ayuu cadaystay ma ogiye annaga wax saameena naguma yeelan arrintaas ayadaa
waata hadda marka waxaad leedahay madaxweyne wadahadaladii muddada qaatay waxaa la wareegay afhayeenkii baarlamaanka iyo madaxweynaha
ayagaa la wareegay iyo odayaashii dhaqanka meesha joogay baa la wareegay ayagaa gacanta ku haya annagana waxaan gocaansanay in aan dib ugu soo noqono xaruntii aan howlihii aan sii wadno oo maaragtay maalmaha soo socdo tallaabooyin wax ku ola in la qaado oo horumarna haddii aan leedno
madana madaxweyne dhanka kale waxaa jira qaar ka mid ah wasiiradaada oo uu ugu horeeyo wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga iyo wasiirka dowladaha hoose iyo reer miyiga shiine macalin nuurow iyo cabdifataax geesey iyo wasiiro kaloo laba ah inay iyaguna muqdisho intaad ku sugneed ay yimaadeen diyaaradda khaas ahna magaalada baydhabo ee ka soo qaaday arrimaha maxaad inoogu sheegi kartaa
runtii waxa weeye arrintaas way jirtaa wasiiradaas waxa weeye wasiiradii dowladayga ay ka mid yihiin anaa u magacaabay wasiir inay noqdaan howl muuqatana way qabteen haddana sidaas si lamid ah bay hawsheeda u wataan safarkoodiina waa la soconay oo inay imaanayaan xamar khaasatan labada ruux aad magacowday si toosa ayay maaragtay fasax ayay u qaateen oo xamar imaanshooda waa la ogaa waxyaaba u socdeen waxyaab waxyaaba maaragtay gaar u ah bay ahaayeen xagga caafimaad iyo xag maaragtay dano kale ayaa jiray markay yimaadeen xamarna waan wada kulanay warbixino ayaan kala qaadanay marka wixii kaleeto shakiga dadka hirgeliyey waxaa ka mid ahaa fududeynta loo fududeeyey diyaaradda iyo maaragtay soo dhaweynta xagga unba taasna arrin ayaga maaragtay dhamaystan bay ahayd laakiin ma ahayn arrin maaragtay lagu duminaayo koonfur galbeed ama dowladdaadyo dowlad goboleedkan koonfur galbeed ku wajahan ma ahayn mana laga sugaayo dadka shabaab hadda soo baxay urdun ah oo siyaasada u cusub oo aaya aayateenkoodii iyo mustaqbalkoodii hadda dhismaayo waaye marka annagana wax tuhun ah kama qabno runtii shaqsi shaksiyadoodii wax tuhun ah hadda aniga kulligii madaxweyne ahaan aan ka qaba ma jirto waata mudane madaxweyne waraysigeena gabagabadiisa ugu dambeeya ayaan ku jirnaa su-aasha ugu dambaysa aan ku weydiinaya waxay tahay n xagge intay la eg tahay rajadaadu ah in dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed ay s- n n wada hadalkoodu uu guuleystahay
arrintaas runtiga markaan aan gabagabadeedii aan ka hadlo waxa weeye horta koonfur galbeed waa dhul aada u ballaaran oo hodan ah populationkiisana aada u badan yahay dadka deegaanka ayaa isira dhulka dadka deegaanka ayaana ka go-daa talada dadka deegaankana waa dadka dowladda soomaaliya ka- dad ka tirsan oo xildhibaanadooda ku jira oo wasiiro ku leh saraakiil ku leh ciidamo ku leh oo siyaasiyiin ku leh oo maamullo een, eh, iyo aqoon-yahano ku leh waay marka maadaama mar sidaas ay tahay aniga waxaan aaminsanahay waxa weeye dowladda inay een, een, tixgelin weyn siin doonto shacabka rabitaankiisa inay raaci doonto sharciga dalka u yaallo kaasoo annagana ogolnahay una hoggaansannahay runtii khaasatan shacabka rabitaankiisi waa muhiim waa dastuuri in waxa ay rabaan ay samaystaan dowladdana ay tixgeliso sidaas bayna ku dhammaan doontaa haddii aan la idmo sidaas bayna hawsh ku socon doontaa wixii farsamo ah iyo maamul ah waa laga maarmaan laga een, dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka ma kala maarmaan dowladda dhexe waa dowladdeeni een, inay adkaataan rabnaa in la tiiriyaan rabnaa in maaragtay een, dowladada loo aasaan rabnaa in maaragtay een, een, maxaa la yidhaahdaa higsiga lix iyo tobanka dalkan doorasho ka dhacda ayaan rabnaa door weyn inaa in dowlad goboleedka koonfur galbeed uu ka qaato arrintaas ayaan rabnaa marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa waxa weeye sidii aan aan kasoo arkay in- in maaragtay hawshan ay socon doonto waxyaabaha yaryar oo ka jirana iska dhammaan doonaan shacabkana min raaskambooni ilaa iyo maaragtay elberda inta u dhexayso uu israaci doono aragtidiisa mid noqon doonto oo wax wada qabsan doono asoo walaalo ah ayaan aaminsanahay insha allahu taasna inay ku gebagaboobi doonto arri- arri- arrinta kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane madoobe nuunow maxamed oo aanu ka waraysanaynay eh, waxyaabihii u qabsoomay intuu ku sugnaa magaalada muqdisho isagoona maanta ku laabtay magaala madaxda koonfur galbeed ee baydhabo mudane madaxweyne waa maasantaha
adaa mudan caziiz adaa mudan